soomaaliyeed ee ku nool dowlad goboleedka koonfur galbeed inay ka tashanayeen sidii ay doorkooda yani siyaasiga ah ama siyaasadda ee kor loogu qaadi lahay aniga safarkayga wuxuu la xidhiidhaa intaas laba ajando oo aad iyo aad muhiim u ah waxa anigii aan u imida waxay inaan murashaxayo on kaambeyn garaynayo uma imaanin baydhabo baydhabo waxaan u imiday arrinta doorashooyinka sidii u hagaagi lahayd horena ugu soco lahayd oo wakhtigeeda u qabsoomi lahayd waa ajandaha koowaad waxa waaye dadka reer baydhaba dowladdooda dowladda koonfur galbeed madaxdeeda iyo dhammaan baarlamaankeeda in aan ku dhiirigeliyo oo aan la socodso muhiimadda ay noo leedahay doorashooyinka inay dhacaan si nidaamsan u dhacaan wakhtigoodii ay dhacaan maxaanku raa dacwada iyo khilaafaadka iyo isqabqabsigu inay yaraadaan inta muhiimka noo ah oo maanta aan aniga u imiday oo aan danaynayo in aan dadka reer baydhabo iyo dowladdooda aan kala hadlahay kow waa kaas oo aan rabo in wakhtigaa nagu socdo wakhtigu waa kooban yahay shaqadu waa badan tahay ma ma mana anfacayso ama nama kaalmaynayso isqabqabsiga iyo isjiidka iyo dib u dhaca iyo kala caabsashada iyo doorashadan doorasho dadban waaye doorasho hal qof iyo hal cod maaha wakiilaa jiro tii oday odayaashii dhaqanka oo ka sii hooseeyey oy la tashanayaan iyo wixii oo dhamn oo maxaanku yidhahdaa ay qabanayaan marka waxaan u baahannaha waxay tahay in hawsha la dardargeliyo wakhtigeedii lagu qabto sida si ugu fiican loo qabto oo aanay dibudhac iyo muxuu ahay daahis midna aanay gelin muhiimadda koowaad taas waaye oo aan u imiday muhiimadda labaadoon u imiday waxay tahay gabdhaha doorkoodii la cayimay ee boqolkiiba soddon ayay leeyihiin iyo sida ay boqolkiiba soddonkaas ku imaanayso oo la sheegay dowladda federaalka soomaaliya inay arrintaas dhab ka tahay oo aan meel looga noqonayo iyo meel looga waxaysma aanay jirin sidaas daraaddeed in dadka doorashooyinka ku lug lahe dowlad goboleedkan joogo dhan ayagana inaan u sheegno arrintaasi siyaasad dalka siyaasad qaran oo dalkao dhan laysla qaatay waay dowlad goboleed gaara gaar umaahan beel gaara gaar umaahan dalka soomaaliya oo dhan siyaasad qaran oo uu leeyahay oo ah arrintaas lagu heshiiyey ee gabdhaha boqolkiiba soddon baarlamaanka in ay soo galaan ah in la xaqiijiyo inay soo galaan labada arrimood oo aan maxaanku yidhaahdaay aan u imiday oo aan doonayo in la xaqiijiyo waa labadaas arrimood labada arrimood si ay u dhaqan galaan marka dadku in ay midaysnaadaan khilaafaadka la yareeyo isqabqabsiga iyo kala shakiga la yareeyo cabsida la kala qabo oo waa laybooba iyo waa nala muxuu ahay wareejina iyo waa laga dhaca iyo laleeyahay in la yareeyo oo yacni intii laysku tanaasuli kara laysku tanaasulo dadkuna ay ku midoobaan muhiimadda jirta waa intaas sidaasaan wakhtiga aan ku wakhtiga hadduu naga dhacay wakhtigaa lagu daray wakhti kaleoo lagu daro oo noo harsan ma jiriyo wakhti kale oo noo dhiman oo noo harsan ma jiriyo fursadaan isi siinay dowladda federaalka iyo maxaanku rahdaay dowlad goboleedyada jira ee madasha iyo dhammaan beesha caalamkuna ay ku garab taagan tahay waxay tahay dadka soomaaliyeed in fursad la siiyo fursaddii la siin jiray fursad ka ballaaran in la siiyo shalay haddii hal oday oo go'aan ka gaarayay maanta waxaan dhahnay dadka ha la badiyo kursiga go'aanka ka gaarayo oo ha laga dhigo tirada aad aragteen ee konton iyo kowda qofood ha laga dhigo konton iyo kow qofood waxaa looga dhigo waxay ahayd ka qaybgalka doorashada laga qaybgalaayo in kor loo qaado oo dadka soomaaliyeed haddii kulligood ha ka wada qayb galaanoo hal qof iyo hal cod ha uga qayb galaano xilligan hadda la jooga ay suurooba weyday in walba la ballaariyo si safarka dambe haddii aan la yidhaahdo ee laba kun iyo labaatan loo xaqiijiyo in hal qof iyo hal cod doorashada dalkoo dhan ay ka dhacdo ilahay idinkiis wayna dhacaysaa waxaan rabaa marka gabdhaheenna in aanay kala tegin isu duubnaadaan waan bogaadinaa hambalyaynaa kuwa muxuu ahay soo doontay kursiga oo raba waxaan leeyahay waa dhiirantiina sii dhiiranaada inta kalena ha kala shaqayso gabdhahaas inay kursiga yeeshaan gabdhaha qaanuun ma xirin sharci kale ma xirin dhaqankeenna soomaaligaa oo reer miyiga ku salaysanaa gabdhaha caab ku ahay dhaqankana qabiilaa iska leh gabdhaheennu marka haddii qabaa'ilkii ay ku kala dhex dhumaan oo ay la kala saftaan oo ay la kala waxaysmaan gabdhaha roolkooda uu yaraana gabdhahaan ha laysugu heyliyo ha laysu ololeeyo tii rabtaane ha ku dhiirato tii kalon ayada markaas aan danaynaynin fasalkan maantaana taas rabto ha garab istaagto oo muxuu ah ha ku dhiirato gabdhaha gabdhaha inta codaynayso in aad loo wacyigeliyo boqolkiiba soddon dadka codka bixinaya gabdha waayo horta boqol iyo soddonkaas in la xaqiijiyo inay codkooda codkooda gabdhaha inay siiyaan kabacdina raggana in muxuu taas waa maxay marka boqolkiiba soddonkii gabdhaha u gaarka ahay kuraastooda laanna kursiga gabadha ay u tartamayso gabdha keligood ha u tartamaanaa la dhahay gabdha keligooda u tartamaayo kursiga boqolkiiba soddon boqolkiiba toddobaatanka soo hartayne gabdho iyo wiilalba waa u tartami karaan marka gabdhuhu kuma xanidna oo keliya boqolkiiba soddonkaas boqolkiiba toddoba boqolkiiba toddobaatanka soo harayay u tartami karaan oo u furan ayadaas lafsadeedana ololaheeda in laga qayb galo laysku duubnaado laysxoojiyo u baahan tahay sidaas annaga waxaan u aragnaa inay tahay sida saxda ah gabdhuhuna inay calaamad u yihiin nabad sidaan horay uu sheegnay xilliga colaadda iyo isdilka iyo isdardarka iyo waxduminta ragaa loo baahanya murqa waaweyn oo waxaasoo dhan jijibiya adduunyada xilliga nabadda iyo deganaanshiyaha iyo horumarka ka shaqayntiisa gabdhaa loo baahan yahay lanna deganaanshiyaa loogu baahan yahay dulqaadaa loo baahan yahay qof dadka u tacaatufaayo oo maxaanku rahay naxariista ay ku jirto naxariistaasoo hooyooyinka iyo gabdhaha walaalaha keliya laga helo marka calaamad nabadeed oo dalka soomaaliya inuu nabadoobay ou degay oo markaani horumar iyo horusocod ou diyaar u yahay oo maxaanku rahdaa dagaaladii sokeeye ay dhammaadeen oo fawdadii dagaalada sokeeye ka dambaysay ay dhammaatay oo maxaanku idhahday cadowgii al-shabaab ahay aan ka adkaanay oon meel saarnay ay daliil u tahay calaamada u tahay gabdhuhu inay doorkooda dowladnimada inay kor loo soo qaado ayaguna isu qaadaan jacliyada marka gabdhaheennii waxaan idin leenahay muxuu ahaay dadaala garabkiina allah galo dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada hoggaanka madasha qaran dhammaan waa idin garab taagan yihiin waxay idin garab taagan yihiin waxay idin garab taagan yihiin in aad heshaan mustawahaas iyo mowqifkaas aad leedihiin inaad heshaan idinta garab taagan yihiin garabkiina allah galo mar walbona muxuu ahaa ilaa ay ka dhammaanayso doorashadana waa idin waa idin garab taagnaanayna waana idinla soconaynaa inay xaqiiqowdo arrintaas doorashadayda iyo kaambeynkayga markii xildhibaana la helay ka dambaysaa markaasaa ay yimaadaan oo dhallinyaro xildhibaanaha ay yimaadaan kabacdiyaan muxuu ahaay cod codka doo codka doonashadiisu waa waa markaasi ka dambaytaa laakiin maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo rabo soomaaliya inay guulaysato hoggaankiisii iyo weli mas-uuliyaddiisii gudanayo oo ah doorashooyinkan inay dhacaan yaan ka shaqaynaynaa safarkan iyo safarada kuxigoon tegi doono kaasuu ku salaysan yahay kaambeynka iyo doorashada gabdhaha waa ag dhigtay tii soo baxday in biri codkasi dhallinyaradana sidoo kale waxaan leeyahay adinkana guulaysta adinka hadde waa waa waa fursaddiinna waa badan tahay marka madax madoobaa maan ku haraa la yidhi dadka madaxooda caddaaday marka dhallinyarada fursadaasi ag taallaa ayaga lafsideeda waxay daliil u tahay dhallinyarada xooggii shalay loo adeegsaday dalka in la dumiyey ahayd maanta xoogga haddana loo adeegsanaayo dalka in la dhiso inay noqdaan waxay idin tahay adinkana sharaf marka waxaan leeyahay dhallinyaradu waxyaabihii horeoo lagu dhumay o dhan ha ka yimaadaano soomaaliyada cusub dowladnimada waxaan rabaa fariinta ugu dambaysa idiin sheega waxay walaalahay dowladnimada waa muhim dowladnimada waa muhim gurigaan aan hoos joogno xafiisyadan qurqurxoon wanaaggan muxuu ahaay dalkan beledkan ka jiro dhan dowladnimo la-aan dadkan beelahan jufooyinkan degaankan weligood waa deganaa jireen bishii december octoobar november december aan dhehna laba kun iyo labayo tobankii markii la doortay magaalada muqdisho kow mugaan ka baxay baydhabaan imid intaan imid maalintaasaan inta nimiday meel aan har ah oon dad kula hadalnoon istaagnaan weyne qoraxdaan taagnayn intii joogta waa joogtaa anigaa kastoo yar mara yar saan la iigu qabtay laakiin dadka akhyaarta kulli qoraxdaa la wada taagnaay meel inta laysugu taga la galo oo lagu hadla ma lahayn maantana waa ujeediin meeqa hoolaa ku taallo muxuu ahay magaaladan hadda oo lagu shiro oo baarlamaan ha fadhiisto xukuumad ha fadhiisto dhallinyara ha ku shirto meel kale muxuu laysugu tago waxaasoo dhan dowladnimaday ku yimaadeen dowladnimaday ku yimaadeen moogay dadka baydhabo degan iyo dadka saddexdan gobol degan weligooday deganaayeen gobolladan iyo degaanadan iyo dalkan waa joogeen laakiin waxaan markii dowlad la helay yimaadeen berrina wax intaan ka sii weynaa imaanaya haddii ala yidhaah shaaric intaan kasi marka dowladnimadu muhiim waaye waxaad adiga ka rabtay haddaad ka weydo xataa dowladnimada inaad taageertid waa garab taagnaa badiil badiil ma lihin badiilka dowladnimada waxa waaye meeshaan maxaa ka jiri jiray sana- sanooyin ka hor meeshaan maxaa ka jiri jiray xaalkan saw ahaa jiray kaas waaye haddaan dowladnimada taageeri wayno dowladnimada garab istaagi wayno badiilka bedelka aan haysanno oon u noqonayno kaas le waaye kaasna waxaan u malaynaa qof naga mid ahoo jecel ama muxuu ahaay xiise u u haya ma jirto dowladnimada hala taageero dowlad bilow aan dhisaynaa khaladaad badanaa jiro cillado badanaa jiro tabashooyin badanoo dadku ay wax tabanayaanaa jiro laakiin waxaasoo dhan waxa ka weyn dowladnimada marka gabdhaha iyo ragga dhallinyarada iyo dhallinyarada labadu waa wada yihiin in loo istaago dowladnimada oo kii dowladnimada wax u dhimayna gacanta laga qabtona waa joog dowladaan rabna annaga waa dhisohaynaa waa ku mashquulsannahay meeqo qofoodaa dowladda daraaddi dowladduu la shaqeeyaa dowladduu ka tirsan yahay dowladduu ka agdhowyaa meeqo wiil iyo meeqo gabaraa loo dilay oo nimanka cadowga ah dadka inay dowladda ka raacdeeyaan dowladnimada hor istaagaan rabaan u dileen dowladnimadu marka waa sidaas waana laysu geegeeye waaye koonfur galbeed keligeed qaran soomaaliyeed ma noqon karto dowlad goboleed kale oo asna qaran soomaaliyeed keligiis noqon kara ma jiro marka laysku wada tago kabacdan qaran soomaaliyeed dhisi karnaa qaran soomaaliyeedna wuxuu dhismaa markii inta dhisan tahay oo xagga dhisan tahay oo mid kale ay dhisan tahay oo ayaa dalka dhan iyo dowladnimadana waa dhisan tahay laleeyahay garabkiina allaha galo guul iyo khayraa idiin rajaynaya aad iyo aadaan umahad